أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa saakala wareegay gacan ku-haynta deegaan istraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada ceelbuur ee wilaayadaasi taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa wajahaya marxalad cakiran xilli ay haysato dhaqaale la'an bahsan madaxweyne ku-xigeenkii maamulka riddada jubbaland ayaa ku dhintay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ka dhashay iska horimaad ka dhacay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee gedo iyo waxgaradka degmada ceelwaaq ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afarta muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saakala wareegay gacan ku-haynta deegaan istraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaasi waxaan ka waraysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud jasaaka allaahu khayran walaalka suheyb cabdulaahi bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax axada taarikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri ciidamada mujaahidiintu waxay saaka si nabadgelyo ah oo dagaalla-ana kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka istaraatiijiga ah ee eel qoxle ee hoostaga degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan walaalka suheyb la wareegidda mujaahidiintu ay la wareegeen deegaankan ayaa yimid kadib markii halkaasi gebi-aan bay isaga careen maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddooyinkii dambe halkaasi ku sugnaan iyadoon aan la socon in duuleedka deegaanka alqoxolo maalmii lasoo dhaafay ka dhacayeen dagaalo khasaa'ir culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ciidamada mujaahidiintu si buuxda ayay iminka gacanta ugu hayaan deegaanka alqoxolo raayada tawxiidka ayaana ka babanaysa iyadoo allah subxaana watacaala uu duleeyey islamarkaan uu jibiyey cadowgiisii iyo cadowga addoommadiisa muslimiinta ee muddooyinkan ku sugnaaya deegaanka ceelqoxle allah ayaana ku mahadsan oo deegaanka ceelqoxle mar kale dib ugu soo celiyey gacanta muslimiinta maalmihii lasoo dhaafay walaalka sahebo dagaaladii ka dhacay deegaanka ceelqoxle duleedkiisa waxaa cadowga allah ay ku waayeen saraakiil iyo askar badan oo murtadiin ah waxaa xusid mudan labadii dagaal ee u dambeysay mid ka mid ah murtadiinta waxaa looga dilay toban askari murtadiin ah iyo saraakiil isugu jirta kuwaasi weli meydadkooda ay daadsiiyeen banaanka deegaanka ceelqoxle waxaana sidoo kale looga dhaawacay toddoba askari waxayna mujaahidiintu weerarkii ugu dambeeyay ay ku qanimaysteen gaari nooha ah iyo hub kala duwan oo murtadiintu ay ka careen walaalka suheybo dagaalkaas dagaalkii ka horreeyey oo isla maalintaas maalinta ka horreysay ka dhacay duleedka ceelqoxle cadowga allah waxaa lagu dilay soddon iyo saddex murtad waxaana looga dhaawacay soddon iyo sagaal murtad waxayna taasi ka dhigan tahay labadii dagaal u dambeysay ee duleedka ceelqoxle ka dhacay murtadiinta waxaa dhimashadii dhaawac kaga noqotay siddeetan iyo sagaal murtad oo isugu jirta saraakiil askar taasi waxay ku tusinaysaa cararka murtadiinta ay isaga carin deegaanka ceelqoxle fadliga allah kadib in ay indhaha saareen dhiigbaxa iyo jabka xoogan ee ku soconay taasna ugu dambeynta ay ku qasabtay inay isaga caraan deegaanka elqooxle si buuxdana deegaankaasi gacanta ay ugu dhigaan mujaahidiinta dhanka kale walaalka suheyb waxaa xog dheeraada laga helayaa weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus kala hortageen maleeshiyaad murtadiinta danab ah oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha liibiyadda mareykanka kuwaasi oo ka baxay magaalada kismaayo islamarkaana doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ee ku dhaqan tuulooyinka u dhowdhow deegaanka buulo xaaji oo kamid ah deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaa ka dhacay agaarka deegaanka buulo xaaji waxayna ugu dabeyntii murtadiinta iyagoo dusha loo saariyey khasaare xogan gudaha u galeen deegaanka buulo xaaji wararka aan helin waxay xaqiijinayaan in dagaalkii shalay allah fadligiisa lagu dilay lix murtad oo ay ku jiraan laba sargaal oo kale ahaa murtad lagu magacaabi jiray cabdulaahi aadan cabdikariin oo ah abaanduule ciidan iyo murtad kale oo lagu magacaabi jiray higle maxamed oo isaguna ahaa qeybta caafimaadka maleeshiyaadka murtadiinta danab ee mareykanka uu tababaray gaar ahaan qeybtooda sbeshaalka loo yaqaano sidoo kale dagaalkii shalay allah fadligiisa waxaa lagu dhaawacay saddex iyo toban murtad oo iyaguna isugu jirta saraakiil askar murtadiin ah allah ayaa ku mahadsan walaalka la wareegada mujaahidiintu ay saa kala wareegeen deegaanka elqoxle iyo khasaarahan culus ee murtadiinta danab lagu gaarsiiyey duleedka kismaayo waxay imaanayaan xilli maanta ay tahay maalintii afaraad ee sanadka cusub kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri waxaana allah subxana watacaala ka rajeynaynaa in sanadkan inooga dhiga sanadkii furashada iyo nasriga cadowgiisa iyo cadowga adoomadiisa muslimiinta ahna sanadkan uga dhiga sanadkii hasiimada iyo dib u gurashada wajihaadukum mubaarak mahadsanid maxamuud maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaara ku yaala degmada ceelbuur ee wilaayadaasi sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waa fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kaasoo maxkamadda kudhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadaasi ka fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah oo ay u soo daawasho tageen muslimiin fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadaha magaaladaasi xadka oo ahaa xaduridda oo dir toogasho ah waxaa lagu fulayey ilaa shan jawaasiis ah oo muddo sannadaha u kala shaqaynayay sirdoonka saliibiyadda maraykanka iyo midka riddada fagaaraha uu xadka ka dhacaya ayaa laga akhriyey magacyada jawaasiista shanta ah iyo sirdoonnada ay u basaasayeen intii ay ku howlanaayeen shaqadaasi jaasuusnimo waxaa maxkamadda islaamiga la hor keenay shan eedaysane ayagoona lagu soo eedeeyey sidaan soo socoto eedaysanaha koowaad waa yuusuf xuseen maxamed abwaanka da-diisunu tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaastiisa la magacbaxday hirshabeelle gaar ahaan kuwa ku sugan hiiraan eedaysanaha labaad waa cabdiwahaab maxamed axmed da-diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta puntland iyo hirshabeelle intaba saddex eedeysanaha saddexaad waa gaabow cali faarax da-diisuna tahay labaatan iyo sideed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan murtadiinta lagu magacaabo macwisley eedeysanaha afaraad waa mukhtaar axmed caliyow garas waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta eedeysanaha shanaad waa axmed xasan sheekh xuseen madaanoy toorey da-diisuna tahay afartan iyo laba jir waxaa lagu soo oodeeyey inuu yahay jaasuus u shaqaynayay maraykanka iyo murtadiinta intaasi kadib qaadiga ayaa goobta uga dhawaaqay xukunka lagu fuliyey jawaasiistan u basaasaya cadowga allaah xukun kow in falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha uu yahay mid gaalnimo ah laguna fuliyo dil xadduridda ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskuday xukunkan waxaa ka mid ah suuratul maa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslim يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حلت دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك maxkamadaha islaamiga ee wilaayaadka soomaaliya ayaa horey u fuliya xukunno kala duwan oo riddo ah kuwaasoo lagu fuliyey shabakado jawaasiis ah oo basaas u ahaa sirdoonnada siliibiyiinta maraykanka ingiriiska kenya etoobiya iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya mahadsanid marwaan taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa wajahaya marxalad adag xilli ay haysato dhaqaale la ambahsan sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen faysal mahad duulaanka saliibiga ah ee shaatiga cusub loo soo xiray ee isbahaysiga a u som ayaa lagu soo waramayaa in haatan uu wajahayo marxalad cakiran oo sababi karta ayaa la yidhi in gebi ahaanba uu burburo sida uu daabacay wargeyska the east african oo ka mida warbaahinta ugu saamaynta badan bariga afrika gaar ahaanna dalalka kenya yuganda tanzaniya iyo ruwanda sida uu sheegay wargeyska maalmaha yar ee ka harsan bishan luulyo ayaa la filayaa inay noqdaan kuwo muhiim ah oo go'aamiya mustaqbalka ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ah ee a u s o iyadoo wejiga labaad ee howlgalkooduna la qorshaynayo inuu bilowdo arrintan ayaana imaanaysa xilli isbahaysigu wajahayo hubanti la'aan baasan oo dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ah wargeysku wuxuu sheegay in kowda luulyo howlgalka a u s som uu si buuxda u gudagalayo fulinta waajibaadkiisa inkastoo weli aan la ogeyn ayuu yidhi halka laga heli doono malaayiinta dollar ee looga baahan yahay howlgalka iyo bixinta gunnooyinka ciidamada dalalkii maalgelin jiray calooshod u shaqaystayaasha kufaarta midowda afrika sida maraykanka midowda yurub iyo ingiriiska ayay warbixintu xustay inay joojiyeen dhaqaalihii ay bixin jireen halka geesta kalena ilaa haatan aan lahayn ayay tiri warbixintu maalgashadayaal cusub oo howshan u kaca islamarkaana buuxiyo kaalintan bannaan warbixintu waxay carabowday in muddadii lixdii bilood ahayd ee midowda afrika loo siiyey inuu ku helo maalgelinta howlgalkan ayay ku eg tahay isniinta soo socota balse mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika waxay sheegeen ayuu yidhi wargeysku in tuugsiga uu socdo oo weli aanay ka rajo dhigin wargeyska the east african wuxuu ogaaday in hoggaanka a u s som ay weli quudaraynayaan dalalkii ay uga barteen lacagaha faraha badan oo haddii aanay la soo gaarin ayuu yidhi kaalmadii ay bixin jireen in howlgalkani noqon doono mid ku burbura lix bilood gudahood fursadaha maalgelinta ee kufaarta afrikaanta ayaa si weyn hoos ugu dhacay dhammaadkii bishii hore kadib markii waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu hakiyey qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban wadahadalladii la xidhiiray maalgelinta howlgalka a u s som ayaa fashilmay iyadoo dowladda maraykankana ku goodisay inay adeegsanayso codka diidmada qayaxan ee fito haddii qaraarkaasi lagu dabaqo gudaha soomaaliya miisaaniyadda howlgalka a u s som ayuu wargeysku xusay inay tahay siddeed boqol soddon iyo labo dhibic shan milyan oo dollar muddo shan sano ah una dhiganta sannadkiiba boqol lixdan iyo lix dhibic shan milyan oo dollar taasoo qaraarkan laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban uu dhigayey in boqolkiiba toddobaatan iyo shan uu bixiyo urur gaaleedka la baxay qaramada midoobay wargeysku waxaa kale uu ka shanqariyey in midowda afrika uu ku hongoobay xiriire uu la sameeyey waddamada daneeya soomaaliya sida qatar imaaraadka iyo sacuudiga oo xeebta soomaaliya u arka ayuu yidhi inay qayb ka tahay istaraatiijiyadooda amni kuwaasoo iyaguna dhammaantood muujiyey in haba yaraatee aanay rabin inay taageeraan howlgalkan in uu dhicisoobo qarka u saaran sidoo kale dalka turkiga ayay warbixintu ka dhawaajisay in isagoo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ku leh soomaaliya gacantana ku haya dekedda weyn ee muqdisho garoonka diyaaradaha xeebaha iyo weliba sahminta shidaalkeeda uu isna ka gaabsaday taageero dhaqaale oo la weydiistay oo ay u soo bandhigeen ururgaaleedka midowda afrika sida daboolka looga qaaday warbixintan lagu daabacay wargeyska the east african iyadoo ay soo dhowaatay ayay tiri warbixintu bishii luulyo ayaa haddana kulamadii ugu dambeeyey ee dhex maray kusimaha hogaamiyaha a u s som gaalka lagu magacaabo adebayo krim iyo safiirada u k iyo turkiga ee muqdisho aysan waxba ka bedelin xaaladda dhaqaale ee ragaadisay howlgalka a u s som wargeysku wuxuu sidoo kale sheegay in uu fashilmay shir midowda afrika uu ku rajo weynaa oo la rabay in lagu qabto caasimadda dalka qatar ee dooxa kaasoo qorshihiisu ahaa dhammaadka bishii abriil balse uu dib uga dhacay bishii mey kadibna uu mar labaad haddana suuroobi waayey iyadoo dib loogu riixay bishan gebagabada sii maraysa ee juun oo la filayey inay noqoto fursaddii ugu dambaysay ee lagu xalin lahaa dhaqaalayaraanta a u s som kaasoo isna laga rajo dhigay ayay tiri warbixintu kadib markii uu guul daraystay tiraba saddex jeer the east african oo sii lafaguraya sababta uu u fashilmay shirkan u dambeeyey ayaa sheegay in qatar ay xulafo la tahay maraykanka sidaa darteedna ay uga cagajiidayso martigelinta shirkan maadaama ay cadaadis kala kulmayso in ay qaado mas-uuliyadda maalgelinta howlgalka kadib markii reer galbeedku ay dib uga gurteen warbixintu waxay xaqiijisay in muddo ku siman lix bilood aanay wax mushaara qaadan ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah islamarkaana howlgalkaasi lagu yeeshay deyn gaaraysa siddeetan iyo saddex dhibic shan iyo labaatan milyan oo dollar sida ay wargeysku u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan urur galeedka midowda afrika falanqeeyaal amni oo wargeysku soo xigtay ayaa sheegay in ka saarista miiska wadahadallada ee qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban iyo dadaaladii fashilmay ee la doonayey in lagu qanciyo dalalka saliidda hodanka ku ah ee khaliijka ay sababeen in howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee u esom uu sii quuso mugdi hor leh iyo hubinti la'aan baahsan warbixintan oo wargeys ku baahiyey jimcihii shalay ayaa muujinaysa in gebi ahaanba uu dhicisoobay howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena uu hoosudhac weyn ku yimid macnawiyaadka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya xilli jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dardar xooggan geliyeen howlgalladooda jihaadiga ah islamarkaana ay raayada towxiidka ka taageen dhul aad u ballaaran oo dhaca wilaayaadka galgaduud hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose mahadsanid faysal xuga dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay iska horimaad ka dhacay degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud walaalkeen abuushayba ayaa faahfaahinta warka inoo hayaa dagaal xooggan oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka tirsan maamul goboleedka ashaalal dirarka galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa shalay ka dhacay degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud xiisadda dagaalka uu ka dhashay oo soo taagnayd labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa qarxay barqanimadii shalay kadib markii maleeshiyaad dadka deegaanka ah ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka booliiska ridada ee degmada caabudwaaq labada dhinac ee shacabka maleeshiyaadka booliiska ridada galmudug ee degmada caabudwaaq ayaa dagaalku isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana halkaa ka dhashay khasaar isugu jira dhimashii dhaawac inta la xaqiijiyey iska horimaadka dhex maray murtadiinta iyo dadka rayidka hubaysan ayaa galaaftay nolosha saddex xubnood oo ka koobnaa dhinacyadii ay diriirtu dhex martay iyo dad kale oo shacab ah waxaa jira sidoo kale waxaa jira sidoo kale in iska horimaadkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa siddeed xubnood oo kale ilwareedo deegaanka ah ayaa soo sheegay in dagaalka uu salka ku hayo muran la xiriira dhismaha saldhigga booliiska degmada caabudwaaq dadka deegaanka ee weerarka qaaday ayaa ka biyadiidanaa labadii bilood ee lasoo dhaafay in albaabka saldhiggaasi laga sameeyo meel ay ku yaaleen xarumo ganacsi sarkaal ka tirsan booliiska ridada galmudug ayaa qiray in weerar culus la kulmeen maleeshiyaadkooda ku sugan saldhigga degmada caabudwaaq waxa uu muujiyey in weerarka uu ahaa mid culus oo kaga yimid dadka deegaanka ka bishii lixaad waxaan ka warbixinaynaa dagaal iyo xabad saarkeysa ka dhacday saldhigga booliska annagu waa taliska qaybta booliska galmudug iyo matalaynan booliska soomaaliyeed waxaa saarkeysa xabado ku soo bilaabatay abaara saddex saac oo subaxnimo markay ahayd saldhigga biliiska degmada caabudwaaq ciidanka biliisku difaacooda kama aysa bixin ilaa saaka ilaa hadeertaan oo la jooga xabadwaaq ku socotaa difaacooda inay ku jiraan ciidanka biliiska marka saldhigga biliiska saarkeysa waxaa soo weeraray niman maleeshiyaad ah ilaa saakaysa ilaa haddana ciidanku isdifaacid bay ku jiraan saldhigoodayna joogaan ciidanka booliska galmudug oo dhanna waa joogaa waxayna samayn doonaan saldhigooda ciidanku inay sii difaacdaan waxaa xabaddu hadda ay ka dhacaysa magaalada caawudaq laga sheegayana waxay ka dhacaysaa waa saldhigga iyo hareerihiisa hal qof oo askariya oo biliisa oo saldhigga bannaankiisa joogaa ma jiro dhammaan askartu gudahooda ku jidhaa waxaa laa wixii macnihi hub la haystay iyo wixii la heli karayna waa lagu soo riday wixii dhacay oo sheeg dhib ahaa meesha waxaa sheeg sheeg sabab u ahaa dagaalkaas weerarka ay soo qaadeen nimanka dhallinyarada ahu caabuduwaaq waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka galgaduud ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashaalar dirarka ee galmudug waxaa horey dhowr jeer sidanoo kale uga dhacay iska horimaadyo dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka maamulkaasi ka dhexeeya mahadsanid abuushayba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada ceelwaaq ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi walaalkeen cazaam ayaa warbixinta warka inoo haya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heer saraa loo soo agaasmiyey islamarkaana u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga higado odayaashii waxgaradka degmada ceelwaaq iyadoonay barbar socotay kulankaasi dowra qaadatay laba maalin loogana areysanayo jihaadka ka socda bariga afrika waxauna kulanka ka dhacay deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadda islaamiga higado intuu kulankan socday waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowra kaasoo ay ku midaysan yihiin odayaasha waxgaradka degmadaas bayaan ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelwaaq waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku jooga dalkeenna in laga shaqeeyo islaaxinta bulshada iyo ka shaqaynta danaha wanaagsan intaasi kadib waxaa madasha kulanka ka hadlay odayaashii waxgaradka degmada ceelwaaq iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan annagoo masaalixdanada iyo diintannada ka tashanayno allahaas ayaa mahad iskale insha allahu tacaala marka waxaa nagala rabaa dacwada islaamka inaan ballaarinno qof walba xil baa ka saaran xarako keliya xilka ma saarno qof walba oo muslima oo mu'min ah wax walbana waxaan ku faraxsan oon jecelnahay shareecada islaamka wax walba lagu dabaqo kitaabka ilaahi subxana wa taala nusoo tagno gaalada waxaa weeye waddankan gado waa la ogyahay awowayaashanadaa taariikh ku leh waxaa weeye taariikhda awowayaashanadii baa waddanka gaalada ka xoreeyey annaguna inayna gumaysato yeeli mayno insha allahu tabaaraka watacaala waa u dhimanaynaa annagana waa u dhiman doonnaa waana u dhaawacmaynaa insha allahu biidni illahi alkariim kitaabka ilaahay waa garab taagannahay waana u dagaalamaynaa insha allahu biidni illahi alkariim waxaan soo qaadnay oo shirkan aan kaga hadalnay asbaabtan gaalada ay wadato ay leeyihiin doorashaa la samaynayaa oo dadka iyaga lagu luminaya ay ku kadsoomayaan inaan baaqalkan uga dirno bulshada soomaaliyeed arrintaas inaysan ku kadsoomin dulligaas inaysan ka qayb qaadanin ilaahay qanaacuna siiyey dad islaam baan nahay waxyaabaha noo muuqda waxaa ka mid ah annaga haddaan nahay dad islaama in maanta heerka aan marayno wilaayadanadii annaga ay tahay waxna farxad gelinaya macnaha amniga aan haysanno isku filnaanshaha noo muuqda alxamdulilah qanaacaan joognaa alxamdulilah baan leenahay ugu dambayntii waxaa gabagabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga hegado isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaran kala duwan dhammaan qodobadii meeshaan looga hadlay waxay ahayn qodobana qiiro geliyey nana tusay in ay idinku jirto dadnimo oo runtii qalbiga lagu diirsado laguna farxo waxaa ka mid ahaa inaad tidhaahdeen kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala oo dufaacaynaa dufaacaas maanta ma aha dufaac bilaabana horee dufaac jirteen laakiin hadda waxaa muuqato oo na farax gelinayo da yar iyo da'weyn dhammaan in aad tihiin dad soo jeedo waa farxad odayaasha waa inay diyaar garoobaan xaggee loo diyaar garoobi waxaannu baranaynaa ramiga iyo cadowga sida loo toogto aan baranaynaa macnaha waxaan baranaynaa cadowga saas iga dhicino waxaan u diyaar garoobaynaa isticdaad waxaa galaya odayga toddobaatan jirka ah waxaa galaya wiilka labaatan jirkaa galayo dhammaan qadiyaddaas marka waxaa la rabaa in lagaro sheego ilaahina lagu raalli gareeyo kulankan oo ka dhacay deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo dhowaan sidoonoo kale kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga hegado iyo waxgaradka degmada buurdhuba uu ka dhacay deegaanka qoondhooda oo ah deegaan hoostaga degmadaas
mahadsanid casaam ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeenna cabdiraxiin sheekh cali لقرطبة الأبهى نسيم سرى منها روى أجمل البشرى يا التاريخ دونها ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka garbuweyn waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya cilmiga ay ka barteen macadka qurduba ee deegaankaas macadka qurduba waxaa looga bartay soo saaridda arday ka dhisan dhanac weliba sida cilmiga sharciga ah iyo kan maadiga ardayda ka aflaxda macaahidda kala duwan ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ee macadka qurduba waa kuwo aqoontooda aad u sarraysa haddii ay tahay cilmiga qaybihiisa kala gedisan xilli ay ku guda jireen ardayda macadka bandhig cilmiyadeed ka socda gudaha macadka qurduba ee deegaanka garbuweyn waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah iminkana aan idiin soo gudbiyo bandhigga ardada macadka qurduba magaalada garboweyn waxaad carabi ku tiraahdaa sokortu waa macaan السكر حلو waxaad carabi ku tiraahdaa diiqu waa quruxsan yahay الديك جميل waxaad carabi ku tiraahdaa ganacsaduhu waa nin qani ah التاجر غني waxaad carabi ku tiraahdaa dukaanku waa furan yahay الدكان مفتوح waxaad carabi ku tiraahdaa qalinku waa jaban yahay waxaad carabi ku tiraahdaa albaabku waa furan yahay الباب مفتوح waxaad carabi ku tiraahdaa macallinkii waa taagan yahay المدرس واقف waxaad carabi ku tiraahdaa qalinkan waa duug ama waa dhallin على قلم قديم waxaad carabi ku tiraahdaa kursigu waa jaban yahay الكرسي مكسور istiraashadu waa wasaq المنديل وسخ canugu waa fadhiyaa الولد الولد جالس waxgaradka deegaanka ayaa inooga warbixiyey waxbarashada deegaanka sida ay ahayd iyo hadda waxbarashada ka socota deegaankaasi deegaanka garbaweyn alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan Een, waxaan isdultaa ku samayhaynaa magaaladan garbaweyn sida ay ahayd iyo wakhtigan xaadirka maanta sida ay tahay Een, meel dhimata ayay ahayd runtii hadda ka hor Een, waxaa ka muuqda maanta ififaalo aad iyo aad u wanaagsan oo maaragtay waxbarasho oo maaragtay aad iyo aad u wanaag badanaa ka socota haddii loo eego wakhtigii waxbarashadu furneyd faraca qurduba hadday tahay wakhtiga ay furaayeen iyo sida wax looga barto Een, wax kala dheer waaye waxaana ziyaado ah sida wax looga barto Een, waan u mahad celihaynaa ilaahay miisaankooda qiyaamaha u saaro waan u mahad celihaynaa macallimiintii aad iyo aad u dadaashay oo intaas u jilbaxireed oo maaragtay waxbarashadan quruxda badan soo saartay waxaan leenahay marka deegaanka garbaweyn nuurkaas ilaahay maaragtay uu noo furay oo nalaw kugu dadaalay insha allahu tacaala annaguna inaan maaragtay garbaha qabsanno oon maaragtay wax la qabsanno walaalaha juhdigaas bixinaya deegaanka waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah wuxuuna hoos tagaa degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud
نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي لا نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ayuu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu